hadafyada waaweyn ay ku shaqa leedahay waxaa ka mid a xaqiijinta la dagaalanka saboolnimada helitaanka adeegyo maaliyadeed iyo kuwo aan maaliyad ahayn marka microfinance classic baledha amba microfinance islamic maalgelinta islaamigeed iyo maalgelintii koobnayd iyo taageeridda howlaha horumarinta bulshada iyo deegaanka dhisitaanka kartida horumarinta qaybaha ka howlgala sida bulshada rayidka sida gobolaysiga farsamooyinka adeeg ee dadka xoogsada iyo horumarinta miyiga iyo mashaariicda ugu waaweynaya badbaadinta bulshada shaqaalaynta dhallinyarada iyo horumarinta farsamooyin ee farshaxanka itaaba ayaa ugu muhiimsan waxyaabihii loo asaasay hay-adda maxaa idinka hirgelay haddaba waa meelhe meelahaad xoogga saarteen is odhan kartaan maanta intaaad soo sheegtay oo dhan waad ku guulaysateen oo way ka muuqataa dadka horta waxa ugu muhiimsan waa waxa weeyaan waa magaalaynta qaybta u weyn oon u leenahay hay-addu ay u leedahay khibrad dhowr iyo toban sannadood ka kooban waxyaabaha waaweyn een ka qabanay waxaa ka mid a xaafadda matalan kaarseed haddaan kuu soo qaato misaal masjid baan ka samaynay maktabadaan samaynay waxaan samaynay dariiqyo waaweyn oo laba ilaa saddex kilomitara oo dhex mara xaafadaas iyada ah laba saldhig oo maxay ahayd qaybta korontooyinka oo waaweyn iyo xarumo caafimaad xarumo horumarinta bulshada qaybta kale maxay ahaydeenay muxuu ahaa belbelo oo kale waxyaabaha aan ka samayna waxaa ka mid a korinta qaybta korontooyinka oo aan samaynay afar xarumood oo tamarta korontada ah iyo xarumo tababarka lagu sameeyo oo dhalinyarta iyo hooyooyinka wax ay ka qayb galaan waxaa kaloo jira maskarado aad ka hirgeliseen xaafado kala duwan oo ku yaala magaalo madaxda waxaa ka mid a belbelo oo kale waan ka samaynay waxaa kaloo aan ka samaynay magaalada carta waan ka samaynay sariibad sariibado kalena waxaan ka samaynay magaalada dakhel howlahaas sariibada kuma koobnay waxyaaba kaloo waaweyn waan ka qabanay gobolada waxaan samayn doonaa magaalada dakhel iyo tajuura saldhig dadamiska ciidanka dadamiska ayaa laba saldhig u samayn doonaa calasabiix oo kale waxaan ka samayn doonaa xarumo tababarka lagu sameeyo waxaa kaloon ka samayn doonaa tajuuri iyo dakhla saldhigyaal ay basasku stationo ay basaska ay ka baxaan ay ka soo galaan iyo qaybo kale oo waxaa jira magaalooyinka gobolada aan samayn doono kordhinta qaybta biyaha qaybaha biyaha iyagana ubakoo kale matalan waan samayn doonaa waxaa kaloo jira qaybo dhanka dhulka xoolaha lagu gowraco iyaan iyadana tajuura ka samayn doonaa waxyaabaha waaweyn weyaan waxqabadka noo soo socda laakiin faarax inta badan waxaa la sheegaa waxaasoo hawloo tirisay iyo kaalinta aad kaga jirtaan horumarka bulshada marka la eego xaaladda maanta dadka reer jabuuti ay ku jiraan misleedihiin wax weyn baad qabateen wallaahi itaalkayagu waa dhanka hore oo annagu maanta waxbaad la hadheen malihin maadaama hay-adani ay dowladdu aad ula socoto oo madaxweynuhu uu weliba hormuud ka yahay oo aad mar kasta uu taageerada la garra joogo waxaan qabanno wax diciyaaran maaha haddaan kuu sameeyo qaybtani bulshada waxaan qabanaa iminka sagaaliyo toban kun ilaa labaatan kun oo qof ayaan kala dagaalanaa nafaqa xumada nafaqa darada dhanka hooyada iyo ilmaha waxaan qabanaa dhanka dhalinyarta iyagana shaqooyin baan u abuurnaa shaqooyin ayaan samaynay sideed kun iyo lix boqol iyo soddon qofna waxaan u samaynay in aan u samayno tababaro dhanka shaqada mashaariix kale waxaa jirta iyaduna iminka sanadkan aan wadno oo dhanka dhalinyarta sida maalgelinta mashaariic badan oo ku saabsan dhanka dhalinyarada sida maxay ahaydeen farsamooyinka waxaan u samaynaa dhalinyarta waxay urur bay samaysaan ugu yaraan saddex qof ka kooban saddexdaa qof waxaan u samaynaa tababaro tababarka kadib waxay soo diyaariyaan mashaariic mashaariicda waan u hirgelinaa haddaan miisaal aan ku siiyo lix boqol iyo afartan dhalinyara iyaan intaa muddada iminka sanadka aan joogno aan hirgelin waxa aan maalgelinina shan boqol iyo afar iyo siddeetan qof iyaan maalgelinay oo dhalinyarta magaalada kamida ka mid ahaadaan calisabiix jabuuti carta dakhel ubuk iyo itaasba iyo tajura marka anagu isma lihin waas dhigateen laakiin wax weyn iyaan qabanay hadba mar kasta mashaariic wixii nagu soo birsan waxbaan ku darnaa waxaa kaloo jira arrimo xagga horumarka qaxootiga ood ka shaqaynaysaan beryahan oo doonaysaan inaad hirgelisaan bal arrimaha qaxootiga nooga warrane qorshaha idinku jira eed faraha ku haysaan waxa weeyaan mashaariic cusub baan ayaan gacanta ku haynaa oo qaxootiga ku saabsan qaxootigu saddex meelood bay degeyn waddanka qaybta calicadde qayb kale oo holhola iyo qayb ubakha hadafyadaasi waxa aan samaynaa waxyaabo maxay ahaydeenay dhanka beecada kow oo la dagaalanka dhinaca maxay ahaydeenay beecada ku saabsan in aan yarayn karno saamaynta xun ee joogitaanka qaxootiga uu ku leeyahay bulshada marka laga hadlayo qaybta beecada taa waa mid waxaan u samaynaa dhismayaal dugsiyo college dhexe iyo ku sareba korin waxaan u samaynaa khadadka korontada ee magaalada ubakoo kale waan u samaynay waan wadnaa korontada tuul tuulada inka tuulada magaalinta tuulada holhol oo kale waan sameynaa korrin waxaan kala wadnaa saldhigyo tababar ay ku sameeyaan dadkaasi qaxootiga waxaan kala wadnaa korrin saldhig tamarta cadceedda oo kale ee magaalada calicaddo oo saddex goor baan jibaari doonaa awoodiisa mashaariic deegaanka ku saabsan oo sida biyo xidheenno yaryarna waan samayn doonaa waxyaabo badan oo kale oon soo wadnana way jiraan hadda sidii awooddu ay nagu saamaxda aan u wadnaa waxaa kaloo jira in qaybo kale oo aan ka hir- aan ka hirgelin doono insha allah hadduu ilaahdo qaybtani korontada baadiyaha la yidhahdo amba energy solar korontadan ku dhisan tamarta cadceed cadceedda marka laba qaybood bay u kala baxdaa qayb adadeesta iyo ad- qaybta daraasaadka iyo abaabulidda ilaha dhaqaale waxaan diyaarisaa adadeesta aad diyaarisaa hawshaa wasaaradda eh, tamarta eh, ama ministry of the energy-guna wax alliya wixii maamulka iyo maalgelinta iyo iyaguna ku shaqay leeyihiinoo saaba anaga u kala qaadana hawsha